walaal waa mahadsan tahay adiga iyo bahda goobjoog iyo dhagaystayaalka intaba waad mahadsan tihiin intaa dabadeed gobolada dhexe gaar ahaan mudug iyo galgaduud heesoodu in muddaaba way soo socotay heerkii ugu wanaagsana ayayna markaan maraydaa heerar kala duwan bay soo martay aada bay runtii caqabad fa- fara badan oo jiray uga soo gudubtay maantana waxay maraydaa heer gabangaba ah oo ay maraydo markaa in guddigii xeer hoosaadyadiisii iyo maamul hoosaadyadiisii ama guddi hoosaadyadiisii iyo guddoonkii guud oo guddiga iyo dhan waliba uu kasoo guulaystay kana soo gudbay shaqowadadeed marka loo gudbay hay-adaha gacan siinayay ee d dawladda federaalka soomaaliya ay ugu horeydana aada iyo aada bay ula shaqeeyeen dhaqanka iyo duubabka iyo culamaaudiinka aqoon-yahanka bulshada qaybaheeda kala duwan ee goboladaas kasoo jeedana juhdi weyn iyo dadaal dheer bay ku bixiyeen alla fadligiis maanta waxay maraydaa dal iyo dibadba in maanta la isla wada eegayo sidii wax loo dhaqaanji lahaa si wada jirana loola wada laisla wada jaan qaaday xaaladdu marka meel gabagabaahaya marayda
waa garta marka shirka maamul usameynta goorma ayuu furmayaa halka uu ka furmaya se ma la isku raacay
guddiga kan markii la magacaabayo shirku halka uu ka dhacayo waa dawladda ayaa guddigana magacaaday beeruhuna way soo xusheen runtii dawladda federaalka ahina way qaaxday meesha ay wax ka dhacayaan wixii wax ka bedelid iyo wax kusoo kordhin ahna way u furan yihiin dadka hadda ummadaas maamulka samaysanayda ayay u taallaa goobta iyo xilliga oo furmaana haddii ilaahay qadaro goobta waataa xilliga oo furmayana waxaan ku rajo weynahay haddaba wau socdaa shirku oo maalin waliba wixii la qaban lahaa guddiga amba hay-ado kale oo la kaashanayo ama dawladda ha noqotee hawshu way socotaa oo hadda laftigeeda lama fariyo usutagii iyo dhaqankii duubabkiisii iyo qaybihii kala duunaayna mardhow ayaan ku rajo weynahay haddii ilaahay qadaro inay hawshii weyneed ay bilaaban doonto
bal waxaan rabnaa afhayeen inaad noo cadeyso halka uu shirku ka socdo mas-uuli mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ximin iyo xeeb oo wasiiro ay ku jiraan oo goobjoog la hadlay waxay sheegeen in ilaa iyo hadda guddiga farsamada xubno ka tirsan xataa aysan cadaado tegin
ma filayo inaad wareysatay sidaasna ay ku yidhiheen maamulka ximin iyo xeeb sidaas kuma dhihin halkan guddi dhowr iyo toban xubnood oo guddiga farsamada kamida ayaa ka tegay oon aniga kamid ahay labaatan iyo dhowr cisho ayayna soo joogeen waxay soo indhaindheeyeen meel kasta ee ku habboon in shirkaa lagu qabto waxay soo indhaindheeyeen arrimaha amniga waxay soo ogaadeen baahida deegaankaas ka jirta oo dhan waliba ee shirku u baahan karo waxay soo ogaadeen rabitaanka shacabka deegaankaas ku nool marka maysan teginin cidi tiri ayaa lagaaga rabaa inaad intaad su-aasha aada weydiiso muddada bilka bisha ku dhawee guddiga uu ka shaqeynaya halka maamulka iyo shacabkuba ay si sharaf leh usoo dhaweeyeen una wada shaqeeyeen midiyahana wa garta uga baxayay habwabsheedada dhinac walibana ku jira ma filayo in in in cid hada haddii lagu yihahda maysan teginin waa waa filayaa inaad inaad inaad jawaabteeda siin karto dadku waxaad moodaa inay sugayaan qabsoomidda shirkani ilaa iyo hadda maxaa ku dhegan oo uu ka qabsoomi la-yahay
runtii waa su-aal wanaagsan oo qiimo badan wax badan baa jira caqabado badan baa jira badankoodina waa laga soo gudbay hadda waxay maraydaa dhowrkii amni sugidda ee amisom oo dawladda amarsiinteeda iyo ciidamada amisom tegitaankooda ahaa in hadda loo xayiran yahay intaas baad moodaa iyaduna inay gabangaba tahay oo mar dhow ay dhamaanayso meesha si qurux badan ay wax uga bilaaban doonaan saasay noo sheegeen dawladda federaalka caqabadaha shirka ku horgudbanaa ee aada xaliseen maxaa kamid ah
waa aada bay u badnaayeen waxaa kamid ahaa ayadoon deegaanadii iyo ummadihii dhulkaa ku noolaa aan guddigu uusan ka warqaadinin ma tegi karinin howlna iskama bilaabi karinin mudug iyo galgaduud intaba waxa uu guddigu u diray guddi hoosaadyo soo indha indheeya xaaladahana kasoo qiimeeya soona warbixiya waa laga soo gudbay waxaa jiray guddiga laftigiisa deegaanada maamulkaas oo kuseeyo deegaano kamida oo diidanaa oo aan imaanin kasoo qeyb gelinin waa laga soo gudbay waa lasoo dhameeyey waxaa jiray dhaqaalaha laftigooda oon meel saarayn ilaa xad baahi ma la dhamayn karo laakiin waa lasoo dhadhaweeyey waxaa jiray meesha laftigeeda maaragtay ma la tegi karaa cadaado mase lama tegi karo dhuusamareeb ma la tegi karaa guracaal ma la tegi karaa ma la tegi karaa caabud waaq ma la tegi karaa wa meel wali waa socday guddigu indha indhayn rasmiya iyo qiimeyn rasmiya ayuu soo sameeyey waxyaaba fara badan oo jirana wuu kasoo gudbay xilligaana waxaa loo gudbay wada jirkii iyo wada shaqaynkii haddii ilaahay qadaro waxaana ku rajo weynahay biidni illahi wabicawni wa tawfiiqih in sida uu dhaqsiyaha badan oo usoo aftarmi doono maalminkaas insha allahu tacaala
cabasho ayaa guddigiinan maamul usameynta gobolada dhexe ee mudug iyo galgaduud laga tirsanayaa axmed fiqi oo ah musharax madaxweyne ayaa dhaliil idin jeediyey marka cabashadaas midin soo gaarta
way ku habbooneed axmed macalin fiqi dadka u taagan inay dhulkaas mas-uuliyad ay u qaadaan dadka ugu maaragtay banaynaya ayaku banaan kasoo istaaga ayuu kamid yahay madaxweynenimo xilkaana u taagan yahay ayuu cadaystay haddii dhaliil guddigan ku saabsan ay ka qaban oo jirto waa habbooneed media inaysan marinina dhaliilshan baan qabaa uu yidhaahdaa guddigaana duruuf adag ayuu ku shaqaynayay muddo shan bilood ayaa cadaynaysa ayuu soo shaqaynayay cid hal maaragtay gun yani doolar maalin ku bixisayna ma jirto si tadawuca iyo hadafkooda oo adag dartiisay ku shaqaynayeen duruufta amniga jirtay u dhabar adeygeen duruufta dhaqaale oo jirtay u dhabar adeygeen duruufta khilaaf oo jirtay u dhabar adeygeen waa soomajeestayaal waana filayay garaadkiisu intaa inka weyn inuu runtii walaalkeyna uu tusi karan filayay haddii wax dhaliilu ay jiraanna dhaliishaan baa jirta inuu yidhaahdaa waan filaynay annaku hadda mana noo sheegin adin oo axmed fisi oo shaksiya noo sheegayna ma jirto haddii adinka media uu inin sheegay bal waxaad weydiidaan dhaliisha guddigaana uu leeyahay inuu caddeey
ugu dambeyn maxaa baaqa oo halkan aada uga jeedinaysaa dadka soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobolada dhexe
waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadaha halkaas kasoo jeeda ee heer waliba leh bulshada qaybaheeda kala duwan inay u diyaar garoobaan shirkaas sida ay ugu diyaar garoobeen ay usii xoojiyaan amniga ay adkeeyaan khilaafaadka meelaha ka jira oo beeraha qaarkood khilaafaadka ka dhex jiro dadka shacabka walaalaha oo isdilaya ay kala dhex galaan xabad joojin joojinna ay ku baaqaan wixii hore ay iska saamaxaan afa allahu amaa salafa waqacama waqaca faata aladii faata inay waxa oo dhan kasoo tagaan tagta day timaado qaado soomaaliya tiraahdahe beyj cusub ay furtaan si wada jirana duruufta ay wadankaasi ku sugan yahay oo adduunkii oo dhan barmadow uu ka noqday oo wax mashaariicu aysan jirinin oo cadowgii dhulka badankiisi oo maaragtay dul fariyo oo shacabkii wax horumarhu aysan ka jirinin khadamaadkii caamka ahaayo idil maamul la-aanna wax waliba ay sabab ay u noqdeen iyo wada jir la-aan in laga gudbo arrinkaas loona gudbo horumar iyo barwaaqo iyo wadajir wax wadajir lagu waayo kala tag iyo tawfiiq dare lagu keeni maayo tawfiiqdaa muhiima in tawfiiqda la qaato loo diyaar garoobo hadda wixii ka dambeeyana shirweynaas ugu taabaqaada